ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa siddeed iyo tobanka bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbaco ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol toban iyo koowaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska horimaadyo dhex maray ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta maleeshiyaadka xuufiyiinta oo sheegay inay bartilmaameedsadeen marka marayay baddacas ruushka oo sheegay inay burburiyeen diyaarado hayleeda yukrain oo soo weeraray in ka badan labaatan ruux oo lagu dilay iskahorimaad ka dhacay caasimadda dalka hayti madaxweynaha yukrain oo sheegay in dagaalka looga adkaan karo haddii ay go'do taageerada ay ka helaan maraykanka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mu'asasada almalaaxim oo baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo qiraallo uu bixinayo xubin ka tirsan sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka oo lagu dilay waddanka yemen ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhoweeyaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol kow iyo tobnaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska horimaadyo dhex maray ciidamada gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadomarinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta arbaca ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol koo iyo tobanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza weeraro xukugalla oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta saa'inada yuhuuda haddaba aan ku horeyno duqeymaha silsilada duqaymo ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ka dhaceen guud ahaan marinka goodoonsan ee khaza waxaana halkaasi shuhaado iyo dhaawacyo ku noqday tobannaan ruux oo shacab ah guri ku yaala meel u dhow shirkadda korontada ee mashruuca baytilaayiah ayay ciidamada yuhuuda duqayn aada u xoogan la dhaceen waxaana halkaasi ku shahiiday siddeed ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadhin kuwa intaa ka badan xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen duqayn aada u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiday saddex ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kalaadu fara badan isla xeradaani ciidamada yuhuuddu waxay beegsadeen guri ay degan yihiin qoys ka kooban dhowr qofood duqaynta halkaasi ka dhacda ayaana waxay sababtay istishaadka qaar ka mid ah dadkii guriga ku sugnaa halkay ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kalaadu fara badan kooxaha ka shaqeeya gurmadka degdega ayaa waxay sheegeen in isbitaallada kale alacawda iyo sidoo kale anaasir ay geeyeen dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasoo ku waxyeeloobay duqaymaha ay ciidamada saynad yuhuuddu ka geysteen khaza duqayn sidoo kale ka dhacday waqooyiga marinka khaza ayaa waxaa la warinayaa inay ku shahiideen siddeed ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloadu fara badan diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ee isticmaalaan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay gantaalle aad u xoogan ku tuureen qaybo ka mid ah xerada albureej ee bartamaha marinka waxaana halkaasi ku shahiiday sida la soo warinayeen ka badan shan ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloadu fara badan duqayn aad u xoogan ayaa waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka talel hawa ay ku yaala waqooyi galbeed magaalada khaza waxaana duqaynta halkaasi ka dhacday ay sababtay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloodu fara badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah subaxii hore maantu arbaca ah waxay ciidamada yuhuudda duqayn aad u xoogan la dhaceen dhismo weyn oo ku yaala xerada jabaaliya halkaasoo ay ku sugnaayeen kumanaan ruux oo shacabreyd ah islamarkaana ay ka dhiganayeen hooy iyo gabbaad ay ka galaan duqaymaha cadowga yuhuudda waxaana la soo warinayeen duqaynta halkaasi ka dhacday ay ku shahiideen dad badan oo shacab riid ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan muddo saacada ayay ciidamada yuhuudda duqaymo ka wadeen xaafadaas sabar ee ku taala koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale waxay warbaahinta warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay duqayn ku dileen laba ruux oo ka mid ah suxufiyiinta ka soo waramaysa marinka khaza iyo sidoo kale koox ka sheeqaysa gurmadka rayidka kadib markii ciidamada yuhuudda ay si walakaca u duqeeyeen goob ay raggaani howlgallo baaritaan ay ka wadeen oo ku taala xaafadaas sabar ee koonfurta marinka go'doonsane khaza guri ay ku sugan yihiin dad shacab oo u badna carruur yaryar oo ku yaala magaalada khaza ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u culus waxaana duqayntaasi ku shahiday carruur aad u fara badan halka ay dhaawacmeen kuwo kale muuqaal lagu faafiyey barta ekis ayaa waxaa laga dheehan karaa carruur fara badan oo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasoo xanuun daraaddeed u oonaya qaar ka mid ah carruurtaasna waa kuwa ay hoyooyinkoodu shahiideen sidoo kale duqaymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaa ku shahiideen ka badan labiyo toban ruux oo shacabriid ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen xerada annuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaas la soo warinaya inay ku shahiideen dad badan oo shacabriid ah halka ay dhaawacmeen kuwa intaa ka badan duqiimo aad u xoogan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada albureej ee dhacda bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqayn ku garaaceen isbitaalka abuu yuusuf annajaari ku yaala magaalada rafax ee dhacda xadka ay wadaagaan marinka goodoonsan ee khaza iyo waddanka masar waxaana duqiimahaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa isbitaalka iyadoo sidoo kale isbitaalka soo gaaray burbur baxsan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqayn aad u xoogan ka geysteen xaafadda sabar ee ku taala koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale laga soo bilaabo subaxii hore maanta ilaa iyo iminka waxay ciidamada yuhuudda duuqimo kala duwan ka geysteen marinka goodoonsane khaza waxaana duuqimahaasi ku shahiday siddeed iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaa ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaana gaarayaa ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol iyo toban ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ee sheegtay in tobanaa ruux oo iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyo ku husxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun sagaal boqol toddobaatan laba ruux halkay dhawcudana maraya in ka badan boqol iyo afar kun iyo siddeed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si ulakac u duqaynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana saar xandarraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah dhanka kale ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay weeraro xukugallaha maanta ku qaadeen magaalada barakaysan alquduus waxayna wararku sheegayeen in halkaas ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ka dhanna shacabka rayidka halkaasi ku sugan warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ay gawaarida cagafcagafta loo yaqaanay ku burburiyeen masjid ku yaala deegaanka jabalul mubaarak ee hoos tagta magaalada barakaysan alquduus waxaanay dadka deegaanka ku soo waramayaan in markii ciidamada yuhuudda ay wadeen howlgalkani foosha xun ay xanibaad adag saareen isku socodka dadka iyo gaadiidka ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale weeraro ku qaadeen xerooyinka kale alfur iyo sidoo kale laxuusaan oo labadooduba dhaca koonfurta magaalada alkhaliil ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kaceen dadka marasta iyo halkaasi ku sugan xaafadda bari ee magaalada jiniin waxaa ciidamada yuhuudda iyo sidoo kale kooxaha falastiiniyiinta ku dhex maray dagaalla adag waan waxba laysku reeban waxaanay dagaalladan imaadeen ka gadaan markii ciidamada yuhuudda ay weerar ku soo qaadeen magaalada islamarkaana isku dayeen waxyeeleynta maraste ku dhaqan magaaladaasi gawaarida cagafcagafta loo yaqaanay in ciidamada yuhuudda ku burburiyeen guryo ay degan yihiin dad shacabba waan waxba galabsan ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaana waxay magaalada ku qarxiyeen gaari ciidan oo ay wateen xubno ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna sidoo kale ciidamada yuhuuddu weerar aad u xoogan ku qaadeen magaalada raamalla ee dhacda waqooyiga daanta galbeed iyo deegaano hoos yimaada waxayna halkaasi ka geysteen weeraro kala duwan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale weerar ku qaadeen magaalada albiira weyna dhacda waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi ciidanka yuhuudda ka egeysteen gobod falle kala duwan oo kanan ah dadka marasta ee magaaladaasi ku dhaqan wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiintu waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee shan ruux oo falastiiniyiin ay ku dileen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed halka ay ku dhaawaceen kuwa intaa ka badan weerarada ay ciidamada yuhuudda ku dileen dadkan shacabka ayaana waxay ka kala dhaceen xaafado iyo deegaano ku yaala magaaladaasi saddex ka mid a dadka ay ciidamada yuhuuddu dileen waxaa la warinayaa inay ku shahiideen weerar rasaaseen oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka muthalatu shuhada oo ku yaala koonfurta magaalada waxaanu weerarkaasi imaaday ka gadaal markii ciidamada yuhuudda ay xog ku soo galeen deegaanka ilowarido maxalli oo ku sugan magaalada jiniin ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada yuhuudda ay laba ruux oo dhallinyaro falastiiniyiin ay ku dileen xaafadda alxaarah oo ina ku taala bariga magaalada jiniin sidoo kale wararkii naga soo gaaraya daanta galbeed ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada yuhuudda ay go'doomiyeen isbitaallo iyo guryo badan oo ku yaala deegaanada kala duwan ee daanta galbeed ee ku jirto gumaysiga maamulka yuhuudda dhanka kale kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay faafiyeen saacadii lasoo dhaafay muuqaal lagu soo bandhigaya dagaalyahanada alqasaam oo beegsanaya gawaarida gaashaaman eeay ciidamada yuhuuddu isticmaalaan xili ay ahaayeen kuwa ku sugan deegaanka alfaaquura ee dhaca gudaha xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza muuqaalka oo ah mid soconaya qadar daqiiqada ayaa waxauu farxadgelinayaa dhammaan quluubta muslimiinta isha ku haya dagaalka khaza wuxuu dhanka kale rucbiya gagax ku beerayaa shucuubta yuhuudda iyo dhammaan dabadhalafyada maamulka saanada yuhuudda muuqaalka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyahanada alqasaam oo diyaarinaya qaraxyadii ay ku beegsan lahaayeen ciidamada soo duuliyaasha yuhuudda sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanaya mid ka mid a dagaalyahanada alqasaam oo jeedinaya kelimad laga dheehan kara inay yihiin kuwa ku sugnaanaya khaza ilaa ay ka guulaystaan ama ay ka shahiidaan isagoona dhanka kale fariin farwaawen ku qoran u diraya ciidamada yuhuudda ee duulaanka lagu keenay marinka goodoonsan ee khaza intaa kadib wuxuu muuqaalkas ku rogayaa dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta oo qaraxa dhigaya meeshii loogu talagalay waxaana in yar kadib meesha soo maraya gawaari gaashaaman oo ay ciidamada yuhuuddu leeyihiin gaari gaashaaman noociisan uu yahay mikraaf ayuuna si toos u haleelayaa qaraxa qaraxa uu ahaa midaado xooganayana wuxuu waxyeelo adag gaarsiinayaa gaarigii la beegsaday iyadoona ay gaarigaas askartii saarnaa u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma muuqaalkan ayaana wuxuu ka mid noqonayaa muuqaalada sida weyn u argagaxgeliyey dadka yuhuudda wax ka badan bilayay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamada yuhuudda ay ku beegsanayaan xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana ciidamada yuhuudda weerarada lagu beegsaday iskugu jiraan kuwa toos ah gantaallo iyo weeraro kamaynna ah taliska milatariga saanada yuhuudda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ciidamadooda laga dhaawacay wax ka badan koo iyo toban askar oo ku sugan marinka goodoonsan ee khaza ciidamadan ayaana waxay ku dhaawacmeen dagaallo xooggan oo ay la galeen dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta sida uu sheegay taliska milatariga saanada yuhuudda wuxuu sidoo kale saacadii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey taliska milatariga saanada yuhuudda in hal askar oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay waqooyiga marinka khaza isagoona dhanka kale sheegay in sargaal sar oo ka tirsan wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda isna lagu dhaawacay gelinkii dambe ee maalintii shalay dagaal xooggan oo ka dhacay waqooyiga qidaaca khaza idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaana waxay dhankeeda sheegtay in ciidamada yuhuudda looga dilay jabaaliya wax ka badan labaatan toddoba askari tan iyo bilowgii howlgalka qaraska xornimada ee ciidamada yuhuudda ay ka wadaan waqooyiga marinka khaza كبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
mahadsaned haashim maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay beegsadeen mid ka mid a maraakiibta marayay badda cas maalintii shalay oo talaado aheyd kooxda xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay markab watee calanka dowladda banama oo sitay shixnado aan la ogeyn waxay yihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa waray soo saareen waxay ku sheegeen in gantaalada balastiga ah iyo kuwa loogu talagalay badda ay ku beegsadeen markabka iyagoona intaas ku daray inuu ka dhagaadeegay digniinta ay siiyeen maleeshiyaadka u qaabilsan dhanka badda markabkan ayaa kahor intaan la beegsan wuxuu digniin uga helay maalintii isniinta xarunta qaabilsan macluumaadka badda ee maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana loo sheegay inuu ka leexdo halka uu ku socdo hase ahaatee hadalkaas dheg jalaq uma siinin wuxuuna sii watay socodkiisa isagoona socod dheer kadib kusoo dhacay kamiinkii maleeshiyaadka xuutiyiinta halkaas ayaa gantaalada waxgumaadee maleeshiyaadka xuutiyiinta ee balastikada kula beegsadeen xuutiyiinta ayaa warkay soo saareen intaa ku daray in markabka waxyeelo daran soo gaartay gantaaladoodana ay si toos ah u haleeleen markabka maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa laf dhungashay ku noqday maraakiibta adeegsada baddacas waxayna marar badan gubeen maraakiib fara badan oo marayay badda kuwaasoo shixnado u siday dekadaha uu maamulka yahuudda xoogga ka haysto muslimiinta reer falastiin iyadoona dowladaha reer galbeedka ee isku magacaabay waxaa loogu yaro quwadaha caalamka ay horey u cilaamiyeen dagaal ka dhana murtasaqada xuutiyiinta kuwaasoo ugu dambeyntii ku fashilmay inay soo afjaraan xuutiyiinta oo taageero militari ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan dhinaca kale ruushka ayaa sheegay inuu burburiyey diyaarado ay leedahay ukrein oo weerar ku ahaa maalintii shalay wasaaradda difaac ee dowladda ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay inay burburiyeen labiyo afartan diyaaradood oo noocan duuliyaha lahayn ah wasaaradda difaaca ayaa sheegtay inay kusoo weerartay xukuumadda ukrein ee dagaalka kala dhexeeyo diyaaradaha afartanka kor u dhaafaya ayaa waxay kusoo dhaceen koonfurta dalka ruushka iyo bartamihiisa labiyo soddon ka mid ah ayaa lagu burburiyey mandiqada baryaanisk halka laba ka mid ahna lagu soo riday moscow ruushku ma aysan sheegin wax khasaare ah oo kasoo gaaray diyaaradaha xilliga ay soo ridayeen ukrein ayaa marar badan sidan oo kale diyaarado dolonis ah ugu weerartay dalka ruushka diyaaradahan ay soo riday xukuumadda moscow ayaa imaanaya xilli si isdabajoog ah dhulka loo soo dhigaya diyaaradaha xukuumadda kiyef iyadana kama marna kiyef inay soo rido diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka oo ay leedahay dowladda ruushka oo ay kusoo weerartay shalay ay aheyd markii telefishinka dowladda ruushka ee lagu magacaabo r t n shaaca ka qaaday nidaamka guurguure ee ruushka kuwaasoo sawiro laga soo qaaday lagu baahiyey mareegaha internetka sawirada ayaa laga dheehanayay nidaamaad aada u fara badan oo ah kuwa laga gaashaanto gantaalada geeska kale in ka badan labaatan ruux ayaa laga dilay koox burcad ah xilli ay doonayeen inay weerar ka geystaan caasimadda dalka heyti ee dhaca qaaradda afrika booliiska dowladda heyti ayaa saacadii aynu soo dhaafnay war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay in la dilay labaatan ruux oo ka mid ah koox burcad ah oo rabay inay weerar kusoo qaadaan mid ka mid ah xaafadaha magaalada caasimadda ah ee dalka heyti biliiska ayaa intaa ku daray in weerarka lagu laayay maleeshiyaadkan ay qayb ka ahaayeen dadka magaalada oo ku hubaysanaa baangado iyo burisyo dagaalkan afka ciidda loogu geliyey maleeshiyaadkan ayaa dhacay xilli habeen ah afhayeenka booliiska dowladdaasi ayaa xilli ula hadlay idaacad ay leeyihiin ciidamada booliiska wuxuu sheegay inay kooxda burcadda ah ka dhaawaceen soddon qof wariyo ka tirsan wakaaladda wararkii royters ayaa isagana intaa ku daray inuu arkay meydad aan ka yareen shan iyo labaatan oo yaala laba xaafadood oo ka mid ah magaalada caasimadda u ah dalkaasi dabqabatiyeen meydadka yiilay goobta oy taageero hoosta kaga jireen kooxaha ka dagaalama dalka hayti ayaa lagu eedeeyaa inay ku kacaan falal ay ka mid yihiin kufsi wadareedyo iyo afduub haddii ay dadka qabtaana waxay ka qaataan lacago madax furasho ah oo aada u badan dowladda dalka hayti ayaa qaati ka taagan kooxahan iyadoona waxaa loogu yiro golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii labada kun labaiy labaatankii ka dalbatay inay usoo dirto ciidamo taageero booliiskooda la dagaalamaya kooxahan hase ahaatee weli maysan soo gaarin ciidamada kale ee ka dalbatay qaramada midoobay marka laga reebo qeyb yar oo ka mid ah ciidankii loogu talagalay in loo soo diro ugu dambeyntii madaxweynaha xukuumadda ukrein ayaa sheegay in looga adkaanayo dagaalka haddii ay ka go-do taageerada uu ka heliyo maraykanka faladamiir selenski oo ah madaxweynaha xukuumadda ukrein ayaa xilli uu maalintii shalay la hadlayay warbaahinta ka digay in xukuumaddiisa ay ka taagroonaato dowladda ruushka haddii ay weyso kaalmada militari ah ee ka helaysa xukuumadda washington madaxweynaha ukrein ayaa hadalkan jeediyey xilli uu waraysi siinayay shabakadda fox news ee laga leeyahay maraykanka wuxuuna yidhi haddii ay maraykanka naga jaraan kaalmada waana la jebin doonaa waxaana aaminsannahay inaan jabayno ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukrein ninka lagu magacaabo faladamiir selenski oo waraysi qoto dheer siinayay shabakadda fox news ee laga leeyahay dalka maraykanka hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli dowladda ukrein iyo xulufadeeda reer galbeedka ay ka cabsi qabaan haddii uu trump xil kala wareego uu ka jarayo kaalmada militari ee ka helayso maraykanka waxaa la xasuustaa bilowgii dagaalka ukrein in madaxweynaha ukrein oo quus ka taagan dagaalka ay usoo gurmadeen dowladaha reer galbeedka oo uga horeeyo maraykanka hadda maadaama uu dagaalka sii dabadheeraaday reer galbeedkana ay gabeen taageeradii ay siinayeen dowladda ukrein ayaa waxaa cabsi xoogan laga qabaa in maraykanka uu gacmihiisa ka laabto dagaalka u dhexeeya ukrein iyo ruushka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka raacdooyinka dunida iyo intikaarsan
في قدري
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan mu'asasada almalaaxim oo baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo qiraallo uu bixinayo xubin ka tirsan sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka oo lagu dilay dalka yaban waxaana soo jeedinaya yaasar cabdallah
عدوكم بينكم لسانه عربي وقلبه رفات لا سلم الله الامارات لا سلم الله الامارات
mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa baahisay filim muuqaal oo lagu soo bandhigayo ictiraafaadka xubin ka tirsan sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka carabta kaasoo ka dambeeyey howlgallo lagu beegsaday dad muslimiina iyo xubno ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab filimka oo lagu magacdaray masaaricul khabana ayaa lagu soo bandhigayaa qiraalada uu bixiyey wahab axmed oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan jawaasiista la shaqaysa c i e da maraykanka iyo imaaraadka carabta kaasoo uu gacanta ku soo dhigay jihaaska amniga ee mujaahidiinta alqaacida wuxuu ugu horreyntii ka warramayaa magaciisa qaabka loo soo askareeyey iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee uu fuliyey kaasoo sabab u noqday dilka labo mujaahid oo ka tirsanaa ansaaru shariica محمد عمر سالم جواس العمر 30 سنة تزوج waxaan ahay wahab axmed cumar saalim jawaas oo soddon sano jir ah waxaana leeyahay reer waxaana ii jooga carruur laba gabdhood ah wuxuu igu yidhi waxaa agtaada imanaya laba ruux waa in aad soo dhowaysaa waxaana ku idhi waa diyaar ee igu soo xir waxaan isku arkaynaa ayaan ku idhi meel waxaana u sheegay inaysan isoo wici karin oo aan joogo xilligaasi meel aanay ka jirin wax isgaarsiin ah dhab ahaantii meeshaasi wax isgaarsiin ahi ma lahayn iyagu way soo wactamayeen isagana sidoo kale wuu isoo wacayey laakiin waxaa la iskula xiriirayay keliya fareen qoraaleedka anigana waxaan soo aaday meel ka fog deegaanka macsuub waxay yidhaahdeen iska waran waxaan ku idhi adinka ayaan idin sugayaa kadib isaga ayaa soo wacay oo igu yidhi orod soo fiiri waa lagu sugayaaye haye ayaan ku idhi kadib ayaan qaatay mooto oo aan ku soo qaaday raggii guriga ayaana keenay gogol aan horay u soo qaatay ayaana u dhigay biyo qabow iyo casho sidoo kale waxaan ula imid sunta kaneecada waan la fadhiistay oo xoogaa ayaan wada sheekaysannay kadib ayaan guriga iska aaday waynay soo sagootiyeen iyagoo iga mahadnaqaya howsha aan u qabtay durbadiiba warkooda ayaan gudbiyey waxaana ku idhi waxaa ila jooga laba ruux oo aan u sheegay xogtooda wuxuu igu yidhi ninkii aan wacayay ii sheeg maxay ku safri doonaan waase goortee xilliga bixitaankooda way baxeen anigana waan soo baxay durbadiina cali al imaaraati iyo xaydara al sayidi ayaan ku wargeliyey arrinkooda waxaana ku idhi bal eega dhallinyartii way iga soo tageene la socda hadda ayagii iga soo agdhaqaaqeene wuxuu igu yidhi cali waa hagaag way dhammaatay oo lagaa guddoomay abuu cali al imaaraati wuxuu howlgalkaasi ugu siiyey lacag dhan toban kun oo riyaadka sacuudiga ah xaydar al sayidina waxaan ka helay saddex kun oo riyaal oo iyadana ah lacagta sacuudiga wuxuuna iigu soo diray magaalada cadan abuu cali al ma'ribi waxaan u sheegay in jamaacada ansaaru shariica ay dabagal ku samaynayso wixii dhacay wuxuu markii hore i su'aalay in ani ahaan wax layga weydiiyey dhacdada waxaan markii aan ku wargeliyey arrinkaasi uu igu yidhi isdeji oo ha ka welwelin aniga ayaa soo saari doono war-saxaafadeed waxaan soo saarayaa bayaan uu buuq ka dhasho wuxuuna sidaasi ku soo saaray bayaan ay ku xusayaan galbeedka magaalada mundiya iyo in diyaarado daroonis ah oo taabacsan xisaamul amniga ay dabagal iyo muraaqabo muddo laba maalmood ah ku hayeen halkaasi hadafka bayaankaasna wuxuu ahaa si loo daboolo arrinkayga oo aanu fashilmin markii uu ii soo wacay oo uu igu yidhi wax miyay ku weydiiyeen waxaan ku idhi haa kadib ayuu arrinkan go'aansaday isagoona yidhi isdeji oo caadi iska dhig bayaan ayaana soo saarayaaye waxaana ku idhi waa hagaag bal sidaas samee bayaankii ayuuna soo saaray قال لي ما عليك كيف نصلح بصلح بها الآن قلت له تمام صلح بها صلح بها jaasuuskan ka soo muuqday isdaarka cusub ee mu'asasada almalaaxim ayaa tilmaamay in sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka carabta inkastoo ay wada shaqeeyaan haddana aanu ameerikaanku kalsooni badan ku qabin imaaraadka saraakiisha ameerikaanka ee uu la xiriirayay ayaa u sheegi jiray in xogaha muhiimka ee ku soo dhaco aanu la wadaagin imaaraadka carabta halka imaaraadka laftoodu doonayeen inay iyagu xogaha ku hormaraan si ay ugu gudbiyaan maraykanka una tusiyaan daacadnimadooda
حما قال لي بيننا لقاء يوم غابني ب- ال- الامريكان maalin ayaa la ila soo xidhiiriyey ameerikaanka waxay ii direen raadinta macluumaad u fiirso sida ay iila hadlayaan waxay igu yidhaahdeen reer coomraan imise ayaa ka soo jeedo oo mujaahidiinta ah reer ma'ribna ka waran waa imisa tiradooda mujaahidiinta ah waase sidee qaabkooda saraakiishoodu waa imisa imise ayaana ku sugan halkaasi ameerikaanku waxba kama aysan ogayn macluumaadkaasi keliyana waxa u sharxayay axmed alrabiici kaas ayaana ku odhanayay waxba kama garanayo hoggaanka ansaaru shariica waxayna ugu dambayn yidhaahdeen hagaag waxaan tawjiihaadku siinaynaa marka aad ka soo noqoto ma'rib wuxuu sarkaalkii ameerikaanka ah uu dhihi jiray imaaraadku waa walaalaheen laakiin ha siinin macluumaadka xasaasiga ah ee muhiimka ah taas beddelkeedna iisoo gudbi aniga mid walibana wuxuu doonayay in macluumaadka uu ahaado qofka ugu horeeya ee uu ku soo dhacayo taasi waa mid aan anigaba arkay abucali wuxuu igu dhihi jiray aniga ii soo dir kolka hore xogta qofna ha u dirin allah ayuuna iigu dhaariyey in aanan qof kale u diri karin waxaan ku idhi hal xaalad ama hal ruux oo aanan ka qarin karin kaas oo ah xaydara kaasna wuu isoo wacaa oo uu iga dalbadaa xogaha waan u dirayaa adigana sidaasoo kale waan kuu soo dirayaa wuxuu yidhi waxba kuma jabna balse iga dhig qofka ugu horeeya ee aad xogta u soo dhigayso مش مشكله لكن الاول واحد ترسلت باشرني بها انا abulmuhaajir oo ah xubin ka tirsan jihaaska amniga ee alqaacidada jasiiratul carab kana soo muuqday isdaarka almalaaxim ayaa tilmaamaya waxa ka mid ah jaraa'imta imaaraadka carabta ay ka geysanayso dunida muslimka isagoo soo hadal qaaday weerarkii inqimaasiga ah ee ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lagu laayay saraakiishii imaaraadka ee horboodayay duulaanka soomaaliya iyo yemen دويلة الإمارات هي دويلة المؤامرات على الإسلام والمسلمين dowladda imaaraadka carabta waa midda ka shaqaysa mu'aamaraadka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta haddii jaasuuskan uu isaga yahay midka khiyaanada iyo dhagarta sameeyey diinkiisana ka ridoobay sababo ku aadan walada uu siiyey gaalada haddana dhanka kale wuxuu dhibano u yahay mu'aamaraadka ciyaalka bin zayd oo dowladdoodu geysatay jaraa'im fara badan waxaana ka mid ah dilka imaamyada masaajidda iyo dadka mustadcafiinta ah ee ku dhaqan yeman iyo xitaa dalalka kale oo muslimiinta ah waxay dowladdan maraykanku ku garab siisay duulaankii uu ku qaaday afghanistaan waxay taageertay khaliifa xaftar waa iyada midda garab siinaysa dhiigyacabka dacmu sariic ee dilay dad badan islamarkaana barakiciyey boqolaal kun xitaa soomaaliya waxay dhallinyarada mujaahidiinta weerareen saldhig uu lahaa cadowga islaamka ah waxayna ku dileen saraakiil imaaraatiyiin ah soo kale waxay yuhuuddu u garab taagan tahay si weliba ah iyada oo siisay buundo dhinaca dhulka ah inta uu socdo dagaalka ay kula jiraan muslimiinta intan waa inta muuqata waxaana ka badan inta qarsoon وما خفي أعظم
qowmamada iyo nadaamada uu ku dambeeyo jaasuus weliba oo ka hiiliya ummaddiisa ayaa lagu daawan karaa muuqaalka masaaricul khabana ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim waxaa la arkayaa jaasuuskan labakaarlaha ah ee la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo imaaraadka oo barooranaya islamarkaana tilmaamaya inay wanaagsaneed inaanu shaqadan liidata wax luga ku yeelanin وربي يبارك ابوي ترفع ابوي بطريقه رفعتها بطريقه ماساه waxaan intaasi oo idil u marayey sidii aan sare ugu qaadi lahaa sharafta aabbahay laakiin taasi waxay iigu suurtowday dariiqo aad u qaldan oo murugo badan waxaan rajaynayay in ay dhibaatooyin u mari doono aabbahay dartiis laakiin wallaahi allah ayaan dembi dhaaf weydiisanayaa wallaahi xitaa ma awoodo inaan ka wada sheekeeyo arrimahaasi oo dhan sababtoo ah haddii aan soo xusuusto waxaan dareemayaa sida in dhagax la iga saaray beerkayga wallaahi waan ka qoomameynayaa hawsha aan ku dhaqaaqay waa shaqo aad u liidata oo qurun iyo wasaq ah maxaa idhaahdaa kabaha ayaaba ka nadiifsane allah ayaan dembidhaaf weydiisanayaa wallaahi ma aqaan waxaan ku idhaahdo ma garanayo waxa iga daahirin doono arrinkaasi waan xanuunsanayaa markii aan soo xasuusto howlahan aan sida aadka u dhex dabaashay keliya waxaan doonayaa inaan isdilo oo aan nafta u raaxeeyo wallaahi waan xanuunsanayaa naftayda ayaan dhex geliyey musiibo weyn weliba aniga oo leh qoys ayna ii joogaan carruurtayda labada gabdhood ah asalku wuxuu ahaa inaan mudnaanta siiyo reerkayga iyo daryeelkiisa wallaahi haddii aan ogaan lahaa in heerkan ay la gaari doonto waxaan ka reebtoomi inaan xitaa hal riyaal ku qaato ma aanan dhibi lahayn mujaahidiinta si aan lacag ugu beddesho mana aanan soo ogaan lahayn waddooyinka ay isticmaalaan waan ka shallaynayaa waxaan ooyaa min wakhtiga hurdada ilaa subaxa waxaan hadda ka soo horjeedaa howlihii tajasuska ee aan faraha la galay waxaana ka qoomamaynaya dhibka aan mujaahidiinta u geystay hawshaana ma aqbalo qof aanan ka ahayn naaqis aad u liita noloshaasna waan ka qoomamaynaya
ما حد يقبلها الا انسان ناقص رذيل وانا نادم عليها يعني كلب mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab gaar ahaan garabkooda dhanka amniga iyo sirdoonka ayaa loolan adag kula jira shabakaad jabaasiis ah oo ay si isdabajoog ah usoo diraan maraykanka iyo maamulada ala sacuud iyo imaaraadka kuwaas oo u xusul duubaya inaanay yeman noqon qalcad adag oo ay ka hana qaado dowlad islaami ah qeybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa dil toogashaa oo lagu fuliyey al-jaasuus wahab axmed
وكل من تورط في هذه القاذورة من تورط في هذه القاذورة من تورط في هذه أدعوه مخلصا لأن يتوب قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان وأؤكد له أننا بعون الله وتوفيقه لن نترك ثأر شهدائنا
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بنسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في